إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد watasqud اljadaatu ayeeyooyinkii waa ay dhacayaanoo dhaxalka waa ay ka dhacayaan bilummi bisababi اlummi hooyo sababteeday uga dhacayaan waa baabulxajbi baabka la yidhaahdo dadka dhaxalka qayb ka mida in laga xijaabo oo laga manciyo baabkaasuu ka hadlayaa waa baabka la ydhaha baabulxajbi mancinta iyo udiididda baabka ka hadlaa weeye oo dadkii qayb ka mid ah dhaxalka in laga manciyo oo loo diido sababaha loogu diido oo u diidi kara dhaxalka taas weeye masaladuu ka hadlaa ayeeyooyinkii ugu hormariyey ha noqoto midii meydka hooyadiis dhashay ama midii meydka aabbihiis dhashay dhammaan hooyo hadday joogto waxba ma dhaxlaan labaduba midda aabba dhashay marka waxaa u dheeraad ah aabbihii meydkana oo meydkanba ay ugu soo dhowaatay isaguna waa xijaaba marka labaa xijaabayaan labo ayaa xijaabayaan ayeeyada oo meydka aabbihiis dhashay waa meydka hooyadiis iyo meydka aabbihiis laakiin ayeeyada oo meydkan hooyadiis dhashay hal qofaa xijaabaya oo ah meydka hooyadiis wa tasqudu way dhacayaan aljadaatu ayeeyooyinkii dhaxalkiiyay ka dhacayaan oo wax dhaxlimayaan bilummi bisababilummi hooyada sababteed ayay la dhacayaan waljdaadu awoowayaalkiina way dhacayaan bilabi bisababi labi aabbaha sababtiis awoowa dhaxalka waa ka dhacayaa waa laga xijaabaa waxaa ka xijaabaya meydka aabbihiis oo ah awoowahanba qofku meydka ugu soo dhowaado qaraabadoodu meeshay ka timid waa dhacaya awoowayaalka la sheegana dhammaan dhanka aabbaha unbay ka yimaadaan ee awoowaha meydka hooyadiis dhalay waxbaba ma dhaxlaba awoowayaalkan lagu sheegayaa waa meydka aabbihiis aabbihii dhalay iyo aabbahaas aabbihii dhalay iyo aabbahaas kiisii dhalay halkaas wey halkaas dhinacay ka yimaadaan awoowayaalka wax dhaxlaa ee dhanka hooyo kama yimaadaan marka aabba unbaa xijaabaya iyaga mid walba midka ka sokeeyaa xijaabaya wayasqudu waa dhacaa waladulum waladul-umkii waa dhacaa maca arbacatin afarla jirkood halkaana waladul-um waxaa la yidhaahdaa caruurka meydka ku hooyada ah oo aan ku aabbe ahayn meydkaas dhintay isku hooyaa dhashay laakiin isku aabbe ma dhalin waladul-um aa la yidhaahdaa afaraa xijaabta asal iyo farac weeye asagu qof aan kalaalo ahayn ma dhaxlo kalaalo waxaa la yidhaha qof asal mudakara iyo farac oo dhan aan lahayn kaasaa la yidhahdaa waxaan faracba lahayn asal mudakarana aan lahayn kaasuu dhaxlaa waladul-um waa meydka caruurka ku hooyada ama wiil hada ama gabar ha ahaado caruurta meydka ku hooyada ah oo aan ku aabbe ahayn kuwaasaa la yidhaha waladul-um afaraa marka ka mancida dhaxalka oo u diidda wayasqudu waa dhacaa waladulummi maca arbacatin afarla jirkood alwaladi maca alwaladi caruur meydku dhalay la jirkiis haddii meydkii caruuru dhalay uu joogo wiil ha ahaado gabar ha ahaado mid ha ahaado ka badnaadeen waladulum waxba ma dhaxlo meesha ma imaan karo meydkuba hadduu wax dhalay meydkaas waxa uu dhalay wiil iyo gabar waa isku mid taas waa midda koobaada u diidda dhaxalka ka labaad wa waladi libni meydka wiiluu dhalay caruuruu dhalay hadduu joogona waxba ma dhaxlo waladul-um wax ma dhaxli karo hadduu joogo wiil meydku dhalay oo aan isagii hadda jooginoo meydka ka hor dhintay caruuruu dhalayaa jooga meydkan dhinto la dhaxlayo wiil uu dhalay laakiin aan noolaynoo meydka geeri ugaba horreeyeyba oo meydka hortiis dhintay wiilkaasu caruuruu dhalay hadduu joogo waladul-um wax ma dhaxlo caruurkaas wiil iyo gabar midku raba ha ahaado walabi maca alabi aabbala jirkiisna waa dhacaa meydka aabbiis hadduu joogo waladul-um waxba uma yaalin haba ma dhaxlo meydka aabbiis hadduu joogo waljaddi maca aljaddi awoowala jirkiisna waa dhaxa haddii meydka awowgiis aabbiis dhalay uu joogo waladul-um waxba ma dhaxlo marka waa asal iyo farac laakiin asalku waa mudakar keliya ayeeyoo joogta wax waa dhaxli kara waa mudakar keliya asalku laakiin faraca mudakar iyo mu'anaf oo isku mid waa inaan meydka la dhaxlaa wax farca oo dhaxlaya la arag asal mudakar oo dhaxlayana aan la arag wayasqudu waa dhaca alaqu walaalkii walaalkaasoo lilabi walummi aabbiyo hooyo u sugnaaday oo meydka ku aabbiyo hooyaa maca alaaثatin saddex la jirkood walaalka meydka ku aabbiyo hooyaa saddexaa u diidaan dhaxalka saddexaa xijaabaan alibni wiil meydku dhalay haddii meydkaasu wiil dhalay wiil hal wiilba hadduuba joogo wiil haddee ka badan haddii la helana waa min baabil owla wiil meydku dhalay oo wax dhaxlaya hadduu joogo walaal waxba ma dhaxli karo walaalka meydka ku aabbiyo hooyaah waxma dhaxli karo walaal ku aabbiyo hooya hadduu dhexli waayana walaaladii kale waa kasii durugsanyi waa kasii fogi marka wiil meydku dhalayaa lagu yidhi hal wiil iyo toban wiil waa isku mid gabaru inay joogto in kale waa isku mid hal wiilba hadduu meesha soo galo walaal meydka ku aabbiyo hooyaa dhaxalka waxba kuma leh waa kow wabnilibni meydkii wiiluu dhalay ma jiro lama arko laakiin waxaa jooga meydkii wiiluu dhalay oo asagu meydka ka hor dhintay wiilkaas wiiluu dhalayaa jooga fiiriya meydkii wiiluu dhalay ma joogo laakiin maxaa jooga waxaa jooga meydku wiiluu dhalay wiil uu dhalaa jooga oo meydka wiiluu dhalay uu dhalay kaasaa jooga markaasoo kaleeto meydku wiilkii u dhalay meydka waa ka geeri horreeyey meydka hortiisu dhin laakiin waxaa jooga wiil uu dhalay kaasaa jooga mar haddii wiilkaasu joogo hal wiil haddee a laga soo qaado toban wiil hadday yihiin iyo haddii gabdha la jiraan iyo hadday kulli waa isku mid iyo hadduu keligiis yahay walaal meydku aabbiyo hooyaa wax ma dhaxlo mar hadduu joogo waladulibni kan saddexaad walabi maca alabi aabballa jirkiis walaal wax ma dhaxlo meydka aabbihiisaa joogo walaal ku aabbiyo hooyaa wax ma dhaxlo walaaladii kalena waa kasii fog yihiinba wayasqudu waa dhacaa waladulabi waladulab waa meydka wiilka ku aabbaha ah oo aan ku hooyo ahayn meydkay isku aabba yihiin laakiin isku hooyo ma ahan isku hooyo ma ahan isku hooyo ma ahan wayasqudu waa dhacaa waladulabi meydka caruurka ku aabbaha ah oo wiilka ah wiilka meydka ku aabbaha ah wuu dhacaa muxuu ku dhacaa bi haaulaa'i alaaati saddexdan iyo wa bilaqi walaal walaalkoo lilabi walummi u sugnaaday afaruu ku dhaca saddexdii walaalka meydka ku aabbihi hooyaa ku dhacayay waa ku dhacaa oo ah alibnu wabnul ibni waalabu saddexdaas waa ridayaan oo dhaxalka waa ka mancinayaan waxaa kaloo ka mancinaya dhaxalka walaal meydka ku aabbihi hooya hadduu joogo wiil walaal ah wiil weyn maahan gabar oo meydka ku aabbihi hooya hadduu joogo walaal meydka ku aabbaa wax ma dhaxlo wa arbacatun afar yucasibuuna way casabeeyaan akhawaatihin gabdhaha walaalahooda afar wiil gabdhaha walaalahoodu waxbay la dhaxlaan way casabeeyaan lidakari midlu xadil unhayeynay ula qaybsadaan afar wiil gabdhaha walaalahood ah oo la dhashay waa la qaybsadaan dhaxalka waxayna u qaybsadaan lidakari midlu xadil unhayeyni wa arbacatun afar yucasibuuna way casabeeyaan akhawaatihim gabdhaha walaalahood ah alibnu meydku wiilku dhalay meydka wiilka uu dhalay gabdhaha la dhashay oo meydku dhalay waa la dhaxla waa kow wabnulibni meydku wiilka uu dhalay wiilku dhalay meydku wiilka uu dhalay wiilka uu dhalayna asna gabdhahaas la dhashay oo wiilkaasu dhalay waa la dhaxlaan dhaxalka lidakari midlu xadilun fiyeynin u qaybsadaan walaqu min alabi waalummi walaal meydka ku aabbi hooya walaqu walaal walaalkoo min alabi walummi ka ahaaday walaashiis waxbay la dhaxashaa walaashiis oo ayadoona meydka ku aabbi hooyaa waxbay la dhaxleen lidakari midlu xaduluhaynin u qaybsanayaan walaaqu walaal min alabi aabbe xaggiisa ka ahaaday wiilka meydka ku aabbaha ah oon ku hooyada ahayn gabadha la sinan ee meydka ku aabbaha waxbay la dhaxashaa lidakari midlu xaduluhaynin u qaybsanayaan afartaas gabdhaha walaalahooda way la dhaxlaan wa arbacatun afar yarihuuna way dhaxlaan duuna akhawaatim gabdhaha walaalahooda ka sokay afar wiilna gabdhaha walaalahooda la siman wax lama dhaxlaan ayagaa keligood dhaxalka qaata wahum kuwaas alacmaamu waa adeeryaalkii wa banul acmaami waa adeeryaalka wiilashay dhaleen wa banul aqi waa walaalka wiilashiisa wa casabaatulmowlaa waa sayidka casabadiisa almuctiqi sayidkii xoreeyey marba haddii walaal la dhaafo wiilka walaashiis wax lama dhaxasho maalan waxaa jooga adeer waxaa dhaxlaya adeer meydkan aabbihiis ku aabbiya hoya gabadha la dhalatay adeerkaas oo meydka eeddadiisa dhaxalka wax kuma leh kow waxaa jooga meydkan adeerkiis aabbihiis ku aabba'a meydka adeerkiis oo meydka aabbihiis ku aabba ah oon ku hooyo ahayn gabadha la siman oo meydka aabbihiis ku aabbaha ah oon ku hooyada ahayn oo eeddadiisu wax lama dhaxasho adeerkaas keligiisu wax dhaxlaa wiilasha ilma adeerkaana waa saas oo kale aabbahoodba waa lala dhexli waayo ayagana waa sidaasoo kale sidaasoo kale waxaa banul akh meydka wiilka walaalkiisa oo ku aabbihii hooyada ah wiilka uu dhalay marka uu wax dhaxlaayo markaas gabadha la siman gabadha la siman waxba lama dhaxasho waxba lama dhaxasho waxaa dhalay wiilkan meydka walaalkiis ku aabbiyi hooyaha dhalay walaalkiis ku aabbiyi hooya meydka adeerkiisa dhalay soo ma jeedo wiilkan dhalay gabadhaas la siman wax lama dhaxasho wakadaalika walaalka meydka ku aabbaha ah oon ku hooyada ahayn wiilka uu dhalay markuu wax dhaxlaa gabadha la siman waxba lama dhaxasho haddii meydka sayidkii xoreeyey addoon u aha jira waa la xoreeyey sayidkiiyaa dhaxla ama casabadii dhe casabadiiyaa dhaxlaayaan meydka xataa sayidkii ma joogo ma joogo casabadaas wiilashaa wax dhaxleen gabdhaha la siman waxba lama dhaxlaan faslun watajuusu way bannaan tahay alwasiyatu dardaaran bilmacluumi shay la yaqaan la dardaarmo iyo walmajhuuli shay aan laqoonoo laga jaahil yahay labadaba waa la dardaarmi karaa qofku markuu wax dardaarmaa wax la yaqaan waa dardaarmi karaa shaygaas hebel ah ha la ii sadaqeeyo hebel ha la siiyo shay aan la oqoonna waa dardaarmi karaa hashaas oo irmaan ama ridaas irmaan hal qofkaasu caanaha ha ka maalo ama geedkaas midhaha ka baxaya hadda ma bixin midhihii kuma yaalleen waa kan hadda fiidda keenay midhaha ka baxaya qofkaasu ha ka gurto waa bannaan tahay waa shay lagalaga jaahil yahay neefka caanihiisa iyo geedka midhaha ka bixi doono marka shay la yaqaana waa gurigan iyo hashan iyo ridan iyo baabuurkan qofka hebela ha la siiyo wa bilmawjuudi shay la helayo oo hadda mawjuud ah waa dardaarmi karaa waa bannaanta in la dardaarmaa walmacduumi shay la waayeyna waa bannaanya in la dardaarmaa shay mawjuud ah waa bannaanta inuu dardaarmaa oo ah gurigan gaadhigan hashaan waa dhigi karaa walmacduumi shay macduumana waa dardaarmi karaa shay macduum oonu hadda jirin waa u dardaarmi karaa oo midhaha ka bixi doona geedkaas amase neefkaas marka ay rimto ilmaha ay dhali doonto qofkaas ha la siiyo intaba waa dardaarmi karaa waa shay macduum ah hashaas markay rinto ilmaha ay dhali doonto hebel hebel ha la siiyo marka shay mawjuudana waa dardaarmi kara hadda jooga shay macduumana waa dardaarmi karaa wahiya wasiyaduna minahuluii ka ahaatay waxa uu dardaarmi karaa oo u bannaanna waa maalkiisa uu ka dhintay saddex marka loo qaybiyo meel saddex marka loo qaybiyo meel meeshaas weeye weliba marka daynka la bixiyo kadib marka daynka la bixiyo waxa soo haray marka saddex loo qaybiyo meel ayuu dardaarmi karaa wax ka badan xaq uma lah fain zaada hadduu siyaado wixii uu dardaarmay hadduu siyaado oo huludkii ka siyaado wuqifa waa la joojinaa calaa ijaasati alwarahati dadka dhaxal kale idankoodaa lagu joojinaa wixii uu ka dardaarmay hadduu ka bato hadduu ka bato huludkii inta dheeraadkaa dadka dhexaltooyada leh haddaysan fasixin lama bixi karo weliba shardi waxaa dadka dhexaltooyada leh inay yihiin muطlaqi tasaruf dad tasarufkoodu muطlaq yahay waa soo ogaan oo baaliqiin ah oo caaqiliin ah oo ah rashidiin dad sidaas haddii maalan qof waalanaa ku jira khalaas waa u dhammaatay weligiis qofkaas ma idmi karaba waa u dhammaatay qaybtiisa saqiir hadday ku jiraanna qaangaarkooda la sugaa ka hor lama bixi karo waa inay inta qaangaaraan iyagoo raashidiin ah markaas idan la weydiiyo hadday diidaanna lama bixi karo marka hadday dadkii qaangaar yihiin dad caaqilina yihiin dad oo raashidiina yihiin hadday idmaan oo yidhahdaan qaybtaas dheeraadka kaa uludka waa ogolaanay markaasay baxayd haddii kale maya walaa tajuusu ma bannaana alwasiyatu dardaaran liwaarihin qof dhaxalka wax kule loo dardaarmo ilaa an yujiisaha inay banneeyaan maahane baaqil warafati dhaxalka dad kale inta ka soo hartay qofkaas qofku markuu dhimanaa qof dhaxalka wax kuleh inuu wax u dardaarmaa ma bannaana mana ansaxaydaba waa qalad dadka dhaxal kale qof walba xaqiisa allaa siiyey in allaha qad acdaa kulla dii xaqin xaqa falaa wasiyata liwaarisin nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam qof kasta oo xaq u saaxiib ah ilaaha xaqiisii siiyey qof dhaxalka wax kule wax looma dardaarmi karo daan dhinto aabbahay intaas ha la siiyo hooyaday intaas ha la siiyo xaaskayga intaas ha la siiyo sawjkayga intaas ha la siiyo wiilkaan dhala intaas ha la siiyo gabadha heblah waxaas allah u qaybiye aduu shaqo kuma lihi waa qaldanta waxaan sheeko wey laakiin hadhow dadka dhexaltooyada le iyagu xoolaha iyagaa iskale mar hadday xoolihii leeyihiin hadday dad qaangaara wada yihiin oo caaqiliin ah oo rashidiin ah haddii la yidhaahdo waxaas qofkii ka dardaarmay oo iyagu ay siiyaan waa fuli ila xoolaha iyagaa leh laakiin shuruuddaasna waa inay leeyihin weliba hadday diidaanna ayagaa leho waa diidi karaa marka dadka dhaxalka wax kule wax looma dardaarmo haddii loo dardaarmana soco maydo haddaysan ayagu siin walaa tajuusu ma bannaano oo ma soconaydo alwasiyatu dardaaran liwaarihin qof dhaxalka wax kule loo dardaarmo ilaa an yujiisaha inay banneeyaan maahane oo ay ogolaadaan baaqil warafa goormay ogolaanayaan bacda almowt kii dardaarmay markuu dhintay kadib intuu noori hadduu idan ka qaado oo idhaa ii ogolaada aan u dardaarmin oo ay ogolaadaan waxba kama jiraan maxaa yaele markaas idanka laga qaada xoolahaba ma leh xoolahaba ma leh markuu asagu dhinto kadib aa la weydiina oo ay xoolaha milkiyaan ilaa an yujiisaha inay banneeyaan maahane baaqil warafa warafada inta soo hartay wa tasixu waa ansaxaydaa alwasiyatu dardaaran min kulli baaliqin qof kastoo qaangaara xaggiis caaqilan oo caqli leh waxaa wax dardaarmi kara yuuya qofka wax dardaarmi karaa yuuya qofka muusiga ee wax dardaarma yuuya shuruuddiisiyaa laguu sheegaa wa tasixu way ansaxaydaa alwasiyatu dardaaran dardaarankii waa ansaxaydaa waxay ka ansaxaydaa min kulli baaliqin qof kastooo qaangaar ah caaqilin caqli leh laba shardi oo kale sharaxu kuugu dara laga maarmaan ah mukhtaarin doortay xurin oo xor ah waa afar shardi afar shardi kaas waa shuruudda wasiga qofka oo muusiga ahoo dardaarma ilaa arkaanulwasiya waa arbaca afar weeyo muusin waa qofka wax dardaarma wa muusaa lahu waa kan loo dardaarmaaho la yidhi hala siiyo wa muusaa bihina waa shayga la dardaarmaa siiqada ayaa afar ku ah arkaanta wasiyadu waa afar muusin waa qofka wax dardaarmaayole waxaas hebel hala siiyo markaan dhinto muusaa lahuna waa qofka la siinayo oo uu leeyahay waxaas hala siiyo muusaa bihina waa shayga uu leeyahay hala bixiyo uu dardaarmaa siiqadaa afar ku ah marka hadda shuruuddii muusiguu noo sheegay haddana wuxuu sheegaa shuruudda muusaa lahowga kan wax loo dardaarmaa kan wax loo dardaarmaa labu mid noqon karaa laba unbuu mid noqon karaa inuu shaksi mucayana yahay iyo inuu yahay jiha jiha caam ah labadaasu mid noqon karaa jiha caam ah iyo inuu yahay shaksi mucayana wuxuu yidhi watasixuu way ansaxayda alwasiyatu min kulli baaliqin caaqilin mukhtaarin xurin afartaa shardi uu sheegay haddana wuxuu sheegaa muusaa lowga likulli mutamallikin mid kasta oo wax milki karaa loo dardaarmi karaa mutamalliga waxaa loola jeedaa qof kastaoo la suuray kara inuu wax milkiyo saqiir ha ahaado kabiir ha ahaado qof waalan ha ahaado mid kaamila ha ahaado uurka mid ku jira ha ahaado marka la dardaarma mid uurka ku jira oo caloosha markaas ku jira waxaana lagu ogaan karaa caloosha markaas inuu ku jiray lix bilood wax ka yar hadduu inta dhasho noolaado caloosha inuu markaas ku jiray cadayna inuu markaas caloosha ku jiray waa cadda waqtigii dardaaranka waa inuu caloosha ku jiray waa cadda marka hadduu lix bilood ka yar ku dhasho maxaa lix bilood wax ka yar uma noolaadaan hadduu lix bilood ka yar inta ku dhasho waqtiga dardaaranka laga soo turina uu noolaado waxaa cad waqtiga dardaaranka inuu caloosha ku jiray marka waa loo dardaarmi karaa wax kulli taasu waxay tahay waa shaygii mucayankaa markii loo dardaarmayey waxaa soo haray jiho caam ah wa fii sabiilillaahi tacaalana waa loo dardaarmi karaa wa fii sabiilillahi haddii la yidhaahdo mujaahidiintaa la siinaa nusqooyinka gobol waxaa ku sugan wa fii sabiili lbiri daaco waddadeed wadda daaca taasaana fiicnaa xile caamay noqone sida fuqaradii sida masaajid la dhiso sida jihaadkii waxa weeyaan wa fii sabiili lbiri ah nusqooyinka gobol ku sugan wa tasixu way ansaxaydaa alwasiyatu dardaaran tanna waxaa loola jeedaa iisaa oo macnaheedu waxaa tan ay tahay ihbaatu tasarufin mudaafin limaa bacda almowt waa in tasaruf iyo maamul la sugo loo tiiriyey geerida ka gadaal macnaheeduna waxay tahay qofaa qofku wuxuu u dardaarmaa dayntayda ha fuliyo dardaaranadayda ha fuliyo carruurta saqiiradaana arrintooda ha maamulo qofku markuu dhimana waxaa u bannaan inuu ka dardaarmo qof oo yidhaah qofka hebela waxaan kuu dardaarmay wixii dayn laygu leeyahay inaad iga bixido wixii dardaaran aan ka dardaarmana aad fulido carruurta saqiiradaahon isku filnaynna aad adigu mas-uul u noqoto hantidoodii iyo aad u maamusho gabdhaha inaad nikaaxdo kuma dari karo sababtoo gabdhaha wilaayadoodu waa dhaxal dadaa kala dhaxla isagu waxba qiima ma leh warkiisu waa dhexaltooyo waa xaq la kala dhaxla marka ma soconayd hadduu yidha gabdhaha nikaax duusan ahayn qofka alla siiyey marka wasiyadan macnaheedu waa iisaa oo markaan dhinto maamulka hebela iskala weeyo waxa uu fulinayaa dardaarannada wuxuu bixinayaa daynka carruurta saqiiradaana arrintoodu maamula wa tasixu way ansaxaydaa alwasiyatu dardaaran intaanan meeshaas gaarin waxaan baraarujinaynaa fuqahadu markay ka hadlaayaan jiho caama marka wax loo dardaarma fiiriya fuqahada shaaficiyadu aad iyo fuqahada kaleba waxay ka hadlaan marka jiho wax loo dardaarmaa ilaa waxaan nidhi laba weeye in qof mucayana wax loo dardaarmo iyo jiho caama in wax loo dardaarmo shaksi in wax loo dardaarmo waan ogaanay laakiin jiho caama marka wax loo dardaarmaa shardi waxaa inaysan macaasi ahayn shardi saas ah macaasi hadduu u dardaarmo ma la fulinayo qofkii markuu dhimanayuu yidhi xoolahaas goobta banooniga ha lagu dhiso amase tiyaatarka ha lagu dhiso xaaraan wey in la fuliya mana bannaano marka goobaha ama kiniisad ha lagu dhisu yidhi ama meel lagu xadreeyo ha lagu dhisu yidhi xaaraan wey ma bannaano ama kiniisad ama meel lagu xadreeyo ama meel banooniga lagu cayaaro waa xaaraan qadcana mana bannaano fiiriya taqyudiin alxisni wuxuu yidhi fal muusaa lahu shayga loo dardaarmaa oo laleeya xoolaha lagu bixiyo markaan dhinto in kaana jihatan caama hadduu yahay jiho caam ah fa shardu allaa yakuuna jihata macsiya waxaa shardiga inuusan noqon jiho macaasi ah shardigaasay leedahay jiho macaasi ah sawaaun waxaa isku mida owsaa bihi inuu dardaarmo muslimun ow dimiyun gaal dimi ah ama muslim ha dardaarmo ama gaal dimiya ha dardaarmee macaasi la fulinma markaasu wuxuu yidhi falow owsaa hadduu dardaarmo muslimun qof muslim ah bibinaa'i buqcatin makaan in la dhiso libacdi almacaasi macaasida gobolkood sida tiyaatarada meelaha gabdhuhu ku heesaan fanaaniinta ama ragga fanaaniinta meel oo macaas libacdi almacaasi meel in loo dhiso hadduu dardaarmo kamaa ida owsa tusaale ku siina marka meelaha macaasida kuwa ugu sharta badanu tilmaamo sida kiniisadaha iyo meelaha lagu xadreeyo labadaasuu tilmaama wuxuu idhi kamaa idaa awsaa hadduu darma dardaarmo shaksun qof bishiraa'i buqcatin boos in la gado liyuqaama si loogu ogo loogu qabto fiihaa buqcadaas sanaacu fuqaraa'i rijsi najaasta fuqaradooda xadradooda suufiyada waxay isku magacaabi jireen fuqaraa ay yidhahdaan magacaas ayagaa isku sheega waxay yidhahdaan fuqaraau suufiya asalkana suufiyadu dad suhaad ah oo cubaad ah ay ahaayeen oo kitaabkii sunnada aad u ilaaliya dad kitaabkii sunnada aad u ilaaliya oo zuhaad ah oo adduunyo jacayl ka go'ay oo aakiro u tafaxaytay aa lagu yiqiin waagii dambe marka waxaa soo baxay mutasawifa kuwa suufiye iska dhigaa oo beri ka ah dariiqii zuhaadda kuwaasu marka aad u dabagala iyo qaadiyaalka iyo madaxda faajiriinta uu aad uga digaa wuxuu yidhi marka magacoodiiunta qaata wuxuu leeyahay suufiye maahani najaas weyu leey wuxuu leeyahay qofkii yidhaahda lacagtaas boos ha lagu gado ama ha lagu dhiso si loogu qabto xadrada fuqaraa'u rijsi uu yidhi marka rijsi asagaa dhaha iyagu rijsi isma yidhahdaan waxay yidhahdaan fuqaraa'u suufiya markaas wuxuu yidhi fuqarada najaasta xadrada ay qabtaan oo ay xadreeyaan xadrada midda la boodboodaayo oo la jajabinayo markaasuu yidhi aladiina kuwaasoo yatadallacuuna ka dherga min amwaali dalamati madaxda daalimiinta maalkooda madaxda ka hoos qaraabto wardiga ku aqriyo adkaarta u aqriyo waxa weeyaan ku tufa madaxda daalimiinta oo xoolahooda cuno guryahooda gala wayataqarabuuna ilallaahi ilaahayna ku caabuda xadrada bal fiiri tanaa ka daran fiiri wayataqarabuuna ilallaah allaahna ugu dhowaado ku caabuda jalla allaa weyn wa calaa allah sareeya biraqsi xadrada isjejebinta weyn ama tamaayulka raqsigu waa tamaayulka ama isjejebinta oo qofku markay bodo la bodbooday oo nin shiikaa wuxuu ku yidhi nin dhahaya isjejebintu dhib male minhaajkeenu ku talaa maqaati ma galo qofka xadreeya arki doonna insha allah shuraaxda minhaajka marka marayne hadii ilaahay noo ogolaadee markhaati ma galo qofka xadreeya ma galo oo xadrada gala marka walaadaa wuxuu yidhi xadradu dhib male xoogaa jimicsiya w markaasuu yidhi ma cibaada iigu kaada inaysan dhib lahayn ma cibaada markaasuu yidhi ha waa cibaado dikriyaa lera waa dikrayna markaasuu yidhi ii warran tusaale qof keligiisaad aragto qiblada u sii jeeda oo leh waana aamusan yahay wax dhawaaqa ka yeeri maayaan maxaad dhahaydaa huy markaasuu yidhi waxaan leeyahay waa tukanaya waxaad aragtay yidhi boqol ninoo safanoo qiblada u jeedta oo kulligood waa aamusan yihin kaasay saas leeyihi maxaad leedahay macnaha wuxuu cabiray takbiirtii iyo rukuucdii sujuuddii maxaad leedahay waa tukanayaanaan leeyahay wuxuu yidhi waxaad aragtay lixdan nin oo soddon iyo soddon iskaga soo horjeeda oo saas le maxaad leedahay yidhi waa dikrinayan ilaahay xusaayaanaan leeyahay ilaahay ay xusaayaanaan leeyahay raggaas boodbooday markaasuu yidhi hal ninaad aragto keligiis meel joogo saas maxaad leedahay yidhi waa waalan yahaan leeyahay wuxuu yidhi marka bilaahi calayka haddii halka mid waalan yahay ma soddonkay ku fiyoobaadeen fiiriya wuxuu hadday cibaado tahay waxaa la rabay haddii qof kaliyuu sameeyana inay cibaado noqoto haddii kooxu sameeyana cibaado noqoto soo maa ya hal ninaad meel joogo oo boodbooday keligiis saas le haddaad aragto xaas leeda waa waalan yahay dad hadda asagii xadraynaayaan waa waalan yahan leeyahay maxaa yeele baasheen ma qabto yidhi hal nin iyo laba iyo xataa ma qabtaan waa in koox jaanta isla heli karta la isla hela koox oo jaanta isla hesha oo cagta iyo ciribta iyo jaanta isla heli karta xataa waa laga fayra barankafaylka la geliya waa la yaqaana qofka aan la heli karin xadrada dadka aan la qabsan karin waa laga cayriya waa laga dhex saara ila madaxu ku dhufaa waa la isku dhufaa madax haddaan bahasha isku dhinac loo jebi karin waxaa la rabaa isku dhinac loo jebiya jagacdha jagacdha jagacdha bahasha marka marka wuxuu yidhi wuxuu yidhi haddii waaxidkii waalan yahay sidee ku fiyoobaaday jamaca ma ilaahaydan ka baqayni cadaaladiyad ka tagtay marka wuxuu leeyahay taqyudiin fiiri kuwaasoo madaxda daalimiinta amwaashooda ka dharguu yidhi wayataqarabuuna ilallaahi ilaahayna ku caabuda ugu dhowaada jalla wacalaa biraqsi waxa weeye tamaayulka ama xadrada calaa aalati lahwi cayaarta qalabkeeda iyadoo la jira kuwa garaaca bahasha xaa la jira nasrada nasrada garaaca maca alaxdaafi ayadoo wiilo dhalinyaro xataa wax ka cayaarayaan iyo wa nisaa'i dumar xataa dumara qaar la cayaara la boodbooda oo dadka boodboodaya gadaalkooda gadaalaa dumar ka boodbooda qaar wayatawaajaduuna waa isjidbaysiinayaan inay jidboodeen iska dhigayaan bisababi daalika xadrada sababteed inay jidboodeen ay iska dhigayaan markaasuu bam uu soo dhaca alaleeyahay wa waa jidbooda waa jidbooda waa jidbooda fahaadihi اlwasiyatu baadilatun wasiyadaasu waa baail kamaa low awsaa dhimiyu waxayna la mid tahay iyadoo gaal dhimiya uu dardaarmay bibinaa'i kaniisatin kaniisada in la dhiso kaniisada la dhisoo kale wey haddaa tiraa meel lagu xatireeya hala dhiso so uma jeedid waa arrin xaaraan ah marka jidbadaasna macno weyn ma leh qaada waxay moodeen qofka hadduu jidboodo inuu awliye ilaahiya ee aawey dadkii cayaaraha yiqin miyiga miyiga marka haanta la garaaco waxa weyn dadku waa jidboodaan markaasu xataa middi isla dhaxa fiiri ha mididaas uu dhiigga iskaga keena xanuunkeeda ma dareemayo ka warrama marka jidbada sideedu waa wax oo dareenka qofka dareenka qofka wax uu balwadda ka helayo wey balwadiisaa baxayda markaasuu dareenkiisu kaca maxaa yeele cayaaraha saas wey meel kasta waa la yaqaana cayaaraha dadka oo waxa weyn ku jidbooda markay jidboodaan midii unta qaatay wa wa wa iska siina dhiig xuburlaa ka socda xatradana suwaas weliba dadka khatarta adduunka waxaa laga yaqaana nimanka khatarta xatradu markay isku dhacdo midaa toore inta iska gelina jab intana mid kale jab markaasuu iska xatrayn ahaa dhiigga isaga hog hog uu leey dhiig wax dankama leh xayla waa u baxayda bahashu waa u baxee marka waxa weeye marka jidbadu maahan awliyanimo iyo maaha ee waa bahashi cayaartii bahashi oo macnaha inta balwadiisiyaa kacday waa qofkii balwadiisi kacday wey wa tasixu way ansaxaydaa alwasiyatu dardaaranka ilaa man qof ayay ku ansaxaydaa in loo dardaarmo mas-uuliyaddaasi layidhaaha qabto ijtamacad fiihi ay ku kulantay khamsu khisaalin shan arrimood alislaamu islaamnimo qof gaala ma dhihi karo carruurtayda mas-uula ka noqdo walbuluuqu qaangaar koow waa inuu horta musliya labo waa inuu qaangaariya waalcaqlu caqli qof waalan maya waalxoriyatu xor addoon maya waalamaanatu cadaalad ammaanada cadaaladaa loola jeeda faasiq waxba looma dardaarmi karo faasiq waxba looma dardaarmi karo wallah subxana wa tacala aclam sala allah waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed